wafdigan oo iskugu jira wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka shirkada dhisaysa tekada magaalada hoobyo ayaa booqasho ku tegay halka loo haystayay dhismaha tekada magaalo xeebeedka hoobyo gudoomiyaha degmada hoobyo cusmaan axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka wafdigan iskugu jiray injineerada iyo madaxda ee gaare hoobyo waxa uuna sheegay gudoomiyuhu in ujeedka u weyn ay ahayd sidii ay u kormiri lahaayeen halka loo haystayay dhismaha tekada hoobyo waxaan degmada hobyo kusoo dhoweynay wefti injineero ah oo ay hogaaminayaan madaxda ugu sarraysa qayb ka mid ah dekadda heko qaadatay mashruuca dhismaha dekadda hobyo waftiga oo runtii iskugu jiray madax iyo injineero kale injineerada maanta dekadda dhismaheeda u yimid ee soo gaaray magaalada hobyo waa injineero hordhaco ah injineerada soo socda ee dhismaha dekadda hobyo waxay isugu jiraan injineeradan kuwa qiimii doona badda kuwa qiimii doona nacarada oo jeolojiyaal ah iyo sidoo kalete kuwo runtii dee ku shaqale goobta shaqadu ay ka bilaaban doonto dekedda waa guul weyn waa taariikh weyn oo runtii in muddaa la sugahayay inaan ka dhabayno maantay runtii halkaan hobyo waxaan u diyaarsannahay amni ahaan waxaan u diyaarsannahay bulsho ahaan iyo maamul ahaanba inaan ku soo dhoweyno horumarkan weyn inuu hirgalo maantay waad aragteen qaybtii koowaad waxay nugu soo dhammaatay si guul ah waftigo aan soo dhoweynay iyo waftigoo sidoo kale aan geynay goobtii shaqada laga qabanaya aan geynay oo maanta ay noo ahayd sarfayn ay noo ahayd maantay birina insha allah ay shaqada ay noo bilaabo doonto xooggeeda waxaa sidoo kalete wafdiga la socda qaybna ka ah koox injineere ah oo runtii dee calaamadayn iyo inay dhulkii dekadda lagu talagalay calaamadayaanna ayaduna qayb weyn ayay ka tahay waxaan rajaynayaa insha allah in ayadaas tirkeedu shaqadaasna inay si wanaagsan ay nugu soo dhammaato amarkii madaxweynaheenna oo ahaa in dekadda dhulkeeda la ilaaliyana ilaa waagii sidii ayaan aan u dhowraynaa waxaan mar kale uga faa'idaysanayaa in dhulka dekadda laga fogaado aysan saamayn ku yeelan shaqada hadda socota aysan saamayn ku yeelan dadka runtii dee ku howlan howlahaasi horena aan uga dignay waxaan leenahay bulshada reer hobyo horumarkii waa dhow yahay aan iska kaashanno in amniga degmada aan runtii sidii horey aan uga shaqaynaba inaan midaanna aan uga shaqayno ciidamada amniga oo sida gaarka hawshaasna ugu shaqalehna in waxaan rabnaa lala shaqeeyo insha allah aada mahadsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa ganacsadeeda galmudug ayaa qorsheynaysa in dhowaan la bilaabo dhismaha tekada hobyo oo ah yool ay ku haminayeen muddo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada galmudug